تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ikhyaaray idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa faa'iidada dhaqaale ee cambaha sida uu shaqo abuur ugu noqdo dhallinyaro badan xilliga uu soo go'o meelaha ugu badan ee uu ka baxo cambaha dalka iyo sababta loogu samayn waayey warshadayn iyo kaydin iyo macluumaad ku saabsan qofka doonaya inuu maal gashto beer camba ah iyo sida uu dhaqaalaha uga soo xaroodo barnaamijka waxaa nagala qaybgalayaa beeralayda cambaha ganacsato gaadiidley iyo aqoon-yahano soomaaliyeed adinkuna halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag cambaha waxa uu ka mid yahay midhaha ugu caansan uguna macaan ee ay dadku sida aadka u xiiseeyaan waana boqorka midhaha marka la joogo dhulalka trobikalka ama kulaylaha ah geedkan waxa uu ka tirsan yahay sulaalada qoysdhireedka anakardiya wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa koonfurta qaaradda eshiya gaar ahaan waddamada indiya bangaladesh nebaal iyo miyanmar ama boorma waa midho dhadhan ahaan aad u macaan marka uu si wanaagsan u bislaado udgoonka iyo nafaqaduna ay sii dheer yihiin wuxuu hodan ku yahay faa'iidooyin caafimaad sida ay sheegeen dhakhaatiirta waxaana ku jira faytamiinno ay ka mid yihiin fitamiin e fitamiin c iyo fitamiin e macaadino badan ayaa sidoo kale ku jira sida magnesium batasiyam iyo febar maadooyinkanna waxay sare u qaadayaan habdhiska difaaca jirka waxayna yaraynayaan khatarta caabuqyada cambaha wuxuu sidoo kale caan ku yahay maadooyinka jirka sunta ka ilaaliya isla mar ahaantaana caawiya dheefshiidka waxa uu leeyahay faa'iidooyin kale oo caafimaad oo ay ka mid tahay inuu caawiyo indhaha wuxuu ka qayb qaataa nidaaminta cadaadiska dhiigga iyo yaraynta kolestaroolka sida ay sheegeen dhakhaatiirta
marka laga hadlayo miraha cambaha horta geedka cambuhu wuxuu ka mid yahay geedaha adduunyada uu cumriga dheer oo ka mid yahay boqolaal sano jiri karaa miraha cambaha caafimaad ahaan marka laga fiiriyo ama composition ahaan waxyaabaha uu ka kooban yahay marka la fiiriyo runtii waxaa ku jiro vitamiinis fara badanaa ku jiro macdano fara badan oo jirka u baahayna waa ku jiraan cambaha waxaa ugu muhiimsan vitamiinka c-ga la yidhaahdo vitamin c-ga oo difaaca jirka unugyada difaaca aada u xoojiya sidoo kale vitamin e-ga oo aragga iyo maqaarka iyo qorka korkiisa inuu maaragtay ismuus noqdo ayaa ku jira labada vitamina ugu xoog badan marka analisiga lagu sameeyo runtii macdano badanaa ku jiro cambaha ay ugu muhiimsan tahay botasiyamka oo wadnaha aada iyo aada ugu baahan yahay iyo magnesiumta labadaas oo wadnaha iyo dhiigga wareegiisa iyo aada ugu baahan yahay ku jiro marka waa furtis aada u fiican oo aada u macaan oo aada u fiican runtiina waddankeena wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan adduunka global marka la fiiriyo cambaha meesha ugu badan ee maaragtay uu ka baxo waxaan filayaa wadanka indiya inuu yahay marka indiya uu aada uga baxaa indiyana hadda waa meelaha adduunyada uu dadka badana ka mid taha aad bayna ugu faa'iidaystaan waa geed weyn oo leh jirid adag dhirirkiisana waxa uu gaari karaa soddon ilaa iyo afartan mitir wuxuuna noolaan karaa boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo sano midabka miraha cambaha waxay noqon karaan jaalle oranji casaan ama cagaar noocyada cambahana waxay gaari karaan ilaa tobannaan xabo beeris ahaan marka laga hadlayo waa dhir aad u dhib yar marka la joogo ciidda nafaqaysan ee dhoobayda ah shaqada ugu badan ee baxnaanintiisa oo ah waraabin iyo nafaqayn waxay socotaa keliya inta uu geedku ka qaangaarayo wixii ka dambeeyana waxaa ku filnaan kara roobabka hindiya bakistan iyo induneisiya ayaa safka hore ugu jira dalalka soo saara cambaha ugu badan caalamka indiya oo keliya waxay sannadkii soo saartaa shan iyo labaatan malyuun oo tan oo cambo ah afrika marka la joogo dalalka ugu badan ee soo saara waxaa ka mid ah kuwa dhaca galbeedka iyo waqooyiga qaaradda afrika dalka ugu horreeyana waa malaawi oo sannadkii soo saara hal dhibic toddoba malyuun oo tan masar ayaana ku soo xigta oo sannadkii soo saarta hal dhibic saddex malyuun oo tan dalalka kale ee afrika ee sida aadka ah u soo saara cambaha waxaa ka mid ah efricost burkina faso maali senegal iyo kenya soomaaliya lafteeda waxay soo saartaa cambo ku filan dalka sidoo kalena dhoof geli karaa haddii warshado iyo qaboojiyaal loo helo meelaha ugu badan ee uu ka baxo cambaha soomaaliya waa koonfurta sida gobollada labada shabeelle iyo labada jubbo jubbada hoose ayaa ah wilaayada ugu soo saarista badan cambaha dalka deegaanada ugu wax soo saarka badanna waxaa ka mid ah jamaame buulagaduud iyo yoontooy wakhtigan hadda la joogo oo ah mawsimka cambaha ayaa waxaa maalin waliba wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ka baxa tobannaan gaari oo xamuul ah oo camba sida kuwaasi oo ku wajahan gobollada kale badankoodna waxay tagaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cambaha waa il dhaqaale oo dadyow badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay wuxuuna cambaha sannadkii soo go'aa ilaa laba jeer oo kale ah guga iyo dayrta xilliyada ay beeralaydu dhaqaalaha ugu badan ka helaan cambahana waa dayrta maadaama waddooyinku ay isku furan yihiin oo meel waliba looga imaan karo halka geed ee cambaha ah wuxuu soo saari karaa kumanaan xabbo oo miro ah qaar ka mid ah beeraha dhaca duleedka magaalada jilib ayaan booqannay balse aan u soo bandhigno fursadaha dhaqaale ee halkaasi ku jira bismillaahi waa abuukar ibraahim orow waay ninka beerta iska leh taariikhda beertan wax lasoo koobi kara ma taarikhdan waa awowgeynaan ka soo gaarnay waxaan abka ab waay imise geeda marka cambaha oo beertan hadda ku taala soddon iyo dhowr geed waay soddon iyo saddex soddon iyo afar waay iyo macal weliba toddoba xaba oo naarjingni way ku dhex taallaa oo qumbaha ahaa awowgaa beeray aabbahaygaa soo cunay anaa cuni haayaa beerta hadda dhex fadhiyo waa isku dhiib waay anna kuwii ugu dambeeya sii cunaaya haddana caruurtaa sii cunaysa haka bal waxaad nooga warantaha qaabka cambaha uu u baxo asoo bilowga haddii laga soo bilaabo oo kale cambaha laftiisii ayaad dhulka gelinaysaa lafta markay soo baxdo waa bacyaynay marka bacdaasay u taallo u taallo saddex bilood iyo afar bilood kadib waad soo qaadaysaa waad wareejinaysaa marka dhulkaad gelinaysaa wixii ka dambeeya asaa iska sii soconaase biyi badan kaama rabo wakaa biyi badan kaama rabo shan sano kadibni waxaa kuu bilaabanaya mirihii inuu dhalow kuu bilaabanaa marka hadda beertaada iska dhex fadhinaysaa mirahaada kuu dhalsan bal waxaad nooga warantaa abukarow qaabka beeralayda ay u iibiyaan cambaha ma idinka intaad gurtaan miyaad suuqa geysaan mise qaabkaas bal ka waran maya maya annaga haddee beertayna iska dhex fadhinaa annagoo beertayna joogna dalaalka noo imaana dalaalka wuxuu leeyahay haye cambaan rabaa ma rabtaa haa haye xabadkii kun shilin laba kun saddex kun say u socoto shan kun ay gaaraysaa waqtiga gebagabada gaarigaa imaanaya ambaha markii la guro gaarigaa imaanaya waa lagaa tirsanaa aday xabadaada cambaad wadataa geed yaraad wadataa konton boqol waay saas geedkiiad duranaysaa konton geedkiiad duranaysaa afar kun uu kuu noqday haye meeqo waay ma milyan iyo shan boqol ama laba milyan hadba qiimaha uu joogo waay haddii afar kun aad maanta goysid ma laba milyan siddeed milyanaad qabtaa oo weli waqti asi iska yar waay halkii gaari aasaha waxaan saarnaa afar kun iyo shan boqol ama shan kun dhaynaha waxaan saarnaa toban toban iyo labaan saarnaa saa waxaa noo imaanaa een, gaariyaasha kale waaweyn kaantar soddon kun baan saarnaa soddon kun oo habba waka bal eh, waxaad nooga warantaa abukarow halka looga yimaado eh, cambaha eh, beertaada eh, tusaale ahaan gaadiidka kuu yimaada halkay ka yimaadaan een, waa ay kala duwan yihiin horta saddaa waxaa ku imaanaysaa saddex lugaaley mooto ah hoombeya loo wadaa lagu leeyahay kala guuraa loo wadaa lagu leeyahay taas dhaxa ka baxto waaye ilmaha waxaa looga raadinaa een, kuwaas wax xisaabsanaa ilmaha iyo waxaa looga raadinaa saliid saliidii iyo waxaasaa looga raadinaa iyo bariis bariiskoodii laakiin gaariyaasha waaweyn muqdisho ha ka imaado baardheer ha ka imaado baydhabo ha ka imaado dhoobley hataa qaxootiga hagardheeraa looga imaadaa marka een, waa gadanaa waxaas macnaha daagagana looga imaadaa beerahayna nooga imaadaan dalaal baa noo imaadaa waa gadanaa xamar iyo meelaha ay u qaadayaan ayaga marka waxooda u madax banaan laakiin aniga beertaynaan ku tirsanaa lacagtuu le ambaha waxa markii la koraayo waxaa le ambaha meeqa u baxaya intaan mararka qaar weli waxaa nalo waxaan samaynaa haye waa lagu imaanaa waxaa la leeyahaye sanadkan ambaha hadda u fiidi hayaa macnaa miri ma laha miri ma laha waxaa lagu leeyahaye meeqaa rabtaa saddex boqol afar boqol maxaa lagu siiyaa oo dollar oo deen ah hadhow haddii ambaha dhalaan ku xisaabtamaynaa arbacuun waay waa lagu tuuraa marka saddex boqol afar boqolaa lagu tuuraa arbacuunkaadaad qabtaa waad iska sii dhaqmaysaa hadhow markii dhalani waa lagu imaanaa saddexdii boqol maxay kugu taalla asagaaba macnaha markaas kun iyo kun iyo shan boqol iyo waxa markaas ilan geedaha si loo abuurta waay haddii afar hab iyo shan haba aad qabtid adiga haddii afar hab iyo shan qab hadday kuu dhasho haddii shan boqol afar boqol waad helay haddii ay ka badan yihiinni dee wax la sheegi kara maa waxaad doontaad ka samaysanaysaa tusaale ahaan xilliga ugu badan oo kale oo cambaha eh, aada gu- guratay tusaale ahaan xilligaas imise xabo oo kale xilliga ugu badneed xilliga ugu badnaa ambaha hadda aan guray waa markii ugu yartahay soddon kun soddon kun oo xabba Aa, mil- oo hal mar ah gaari kanaa galay baxaayo kanaa galay baxaayo kanaa galay baxaayo isdabaraac waay waka bal waxaad nooga warantaa xilliyada mawaasimta oo cambaha uu leeyahay oo uu baxo noo kal sheeg horta heliyada gu'i deer waay huli ugu fiican waa heliga deerta waay ilan deerta xagay xagay iyo waxba ma jiraan wadooyinka way iska furan yihiin baawurada marka waa meel kastay kugu imaanayaan laakiin waktiga oo guga ah xagay baa iska jiro baawuradana dhiiqa waay ma socon karaan cunow iyo dhulka daadid iyo waxaasuu dhammaanaa laakiinse waxaa waye meelahaas dhowdhow iyo meelaha aad geen kartaad geysanaysaa jilib iyo meeshahaas geysanaysaa haddii la waayani buundada ama meelaha laamiga ee jayga ah saddex lugaaleyaad ka qaadaysaa jaygaad geynaysaa xaggaa looga imaanaa haddii la waayo saddex lugaale ay socon weysana dibiyaal ay jiraan kareetooyin kareetooyinkaad sa saaraysaa waxaad geynaysaa meelaha jayga u dhow gaariga xagguu ka qaadanaa marka bal waxaad nooga warantaa markii ugu badnayd oo aad dhaqaale ka samaysay cambaha goorma ahayd imisaana ka samaysay markaas waxaa waye macnaha mootooyina laga gaday oo guryaala laga dhisay waxaa laga gaday een- een- een ilaahay baa kuuran dukaana lagu furay adiga wax la koobi kara maa cidda waa iska dhaqan tahay ha wax hadda maanta dhibaato ah ma qabno alxamdulilah ilaahay noo nimceeyey ma la falo asaga si loo abuuro waa la abuuri waktigile u imaanaysa maba la waraabinaya waa guranay haddana sanadkii waktiga u imaanaya waa guranay Ro- roob hadda o yuusan de'in shaqadiisa maa asiga waa isku guranaa ilan xididka wuxuu waxa uu dhow yahay hadda webiga oo kale hadda wuxuu noo jiraa haddee ee, dhowr tallaabaa noo jirta annaga waxaa weeye dee waa iska guranaa oka waanu ku intifacnaa alxamdulilah waxyaabaha ugu badan ee la taaban karo ee aad ka qabsatay hadda waxaad ii sheegtay in mooto aad ka gadatay guri aad ka dhisatay waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad ka qabsatay bal noo sheeg waxyaalaha ugu muhiimsan hadda laga qabtay waxaa ka mid ah ilmahaygoo dhan waxaaba lagu guuriyey wiilasha aan dhalay waxaa loogu guuriyey een haa maxaa wiil nin dacyar ma dacyartaa fiirinaade waa layska fadhiyaa hadda tacab lama haye ma ogiya odayaa la yahay laakiin waa layska fadhiyaa ambaasaa laysku gurtaa waa layska baashaalaa hadda hirig ma laha qofka hadduusan hirig la-aanni hataa hadduu da'weyn yahay haa da'wiisa bal mala fahmay marka toddoba wiil aan u guuriyaa alxamdulilah amaa la ogro waa isku filanya naagoodi ayagana haddana cambahan unba haddana il- ilmahoodii ambaha lagu biilaa alxamdulilah marka ma- maasha allah
Eh, dadka eh, dhaqaalaha haysta eh, ma ku boorin lahayd in eh, beeraha cambaha oo kale ay maal gashtaan maalku waa iska dhammaana kan hadda waxaan kuu leeyahay awowgeygii aabbahaygii hadda anaa jooga carruurtayda haddana weliba sii sugaya ani haddii aan ka bao carruurtaa imaanaysa lacag hadda iyada waxaa waaye beri bay iska dhammaanaysaa hoole iyo waa iska dhammaana marka waxaas intii aad macnaha aad hoosta ka geli laheed oo dhaqaale kugu bixi lahaayeen bariis ganacsi iyo kan aad geli laheed beer hataa toban geed iska talaalo ugu yaraan hataa tobankaas geed man kun leh haddii maalinta aad ka heshid meeqa waay toban kun waay toban kun haddii min milyan iyo shan boqol aad gadatid toban shan milyan waay saddex bilood waay saddex bilood maxaad haysataa adoo hoolni qabanin ayaa waxaa iska haysataa saddex bilood shan iyo toban milyan aad haysataa xillow iska irmaan waay weli waxaa ka sii daran haddana dab baalba la shidana waa dik- dabkaaba la saaraaba asagaaba la karinaaba sa- waa la karanaa mishaaraa laga dhigaa weli budiyaa lagu daraa sokoraa lagu daraa ilmaha maba ku imaanayanba mishaaradooda isku cunaayan cambahiya u karsan mishaariyaa laga dhigan karaa haa waa la keedina waxaa la yara waa la jajeexa oraxdaa la dhigaa waa iska dhigaa marka waa ka- waa ku dhanaan yahay wey waa kagaa marka wuu iska bas daashashka iyo guryaasha iyo korkooda la iska saara loorarkaa la isku keedina waa la tola lafaaf baan dhahnaa marka lafaaf hadhow macnaha digsigaad saaranaysaa waad soo qaadaysaa lafaaftaad ku shubaysaa makiina dad dhannaankii wixii waa ka baxeen waa bur caadi ah burkaasaad isku cunaysaa nadiif waay waa iska cambihi waxaad nooga warantaa farqiga beeraha kale tusaale ahaan geedaha kale iyo cambaha u dhexeeya iyo howl ahaan cidda sahlan sax waa idda saxlan waa cambah liinta oo kale ka soo qaata dad- dadka liintay ammaanaan ani liinta ma ammaano ilan liinta haddii ay wax yar biyi waysaba way iska qale waa iska dhimataa geed jilcan waay kamaba asaga biyi i biyi la'aan i waxba uguma jiro kow maxaa kuu soo haray habad soo dhacday aad cunaysid oo dhuuqaysini liin hoosteedii ma ka helaysid kan habadiisaad ku dhargay mar kasta aad fadhid waxbaa soo dhacay jeg soo soo qaadaad leedahay ilmaha waa la soo qaadaa mala keenino mid baa buurtu maraa wuxuu ku leeyahay waree amba ma yaala haa meeqa habad afar kun waay dhab afartii kunuu ku siinaa afartii kunuu ku siinaa liin afar kun ma goysa waa iska dhex fadhisaa ilaa i lagu guro oo qarashkeedii aad heshid waay qalajiin iyo wax ay gasho ween kan laakiin ma aha anoo hadda gaariba ii imaaninoo beerta aan iska dhex fadhiyey kanaa fudud marka adoo beerta iska dhex fadhisaa lagu imaanaa toban habaan rabaa lagu leeyahay min afar kun meeqa waay afartan kun waay toban habaa lagaa qaatay ninka waa iska baxay hal doolar iyo hoogaa heshay asaga le maa mid kalaa kuu soo socda waana sii dhica ilmihiina way sii cunayaan marka hadda waxaan dhihi lahaa liin iyo kan iyo waxaan yaal iska wareerinne cambahan dhigaha loo taago ambaha la fiiriyo ambaha faa'iido badan ku jirte Mhm.
aduu hadda ma ku tala jirtaa geedo kale inaad adugu beerto si adigana awowga aad u dhexshay oo kale ilmahaaga iyo wixiisii dhaleen ay ku dhexlaan sax waaba hadda hoosha waaba socotaaba waxbaa beeran way bacyaysan yihiin waa bacyaysan yihiin waxaa keliya oo hadda la sugaya markay hoogaa ay ah, hal mitir ama ay gaaraan dhulka la gelina marka hal mitir markay gaaraan dhulka lasii gelina dhulka lasii gelina hoosha horeyba usii socota hadda kuwan fatahaadday engegeen hoogaa biyaha dilay booskoodii hadda waa diyaar waa la talaala wixii ziyaado ana waa lagu sii dara ilan wax la heli karaba ma aha waa hadda- hadda beer waa la falaa iyo kan iyo yaamba soo qaad iyo hirig iyo ma ahan waa iska dhex fadhinay bes habadayda kuu soo dhacday waa cunaysaa gaarigaada ku yimid waad ka gadan haysaa kii wadada socda koo wuxuu ku leeyahay gaajo ay haysaniyo saawa warkaale afar habu isku cun nololayba leedahayba hadda nimadaa nala joogaan reer baadiye ah oo ay isoo guureen oo reer guuraa ah hadda markay joogaan waxay kale waxayba degeenba cambaha hoostiisay degan yihiin annagana waxaan leenahay marti waaye haska noolaadaan habadii soo dhalan mid baa maalin ii sheekaynayay wuxuu dhahay neehow waa waaba jannadaadba ku jirtaanba jirtaa maxaa dhacay way I- unug yaroo ani aan dhalay igu soo ordaaya waa oynaayey dhagax yaraan tuuray laba habbaa soo dhacday labada habbaan gacanta ku saaray unugyo faraxsan oo ordaayo oo iska dheeldheelaya ayaa marka gadaasheydii soo raaciyo dhe labadii habbaa isku cunayaya oo macnaha cambaha ah geelley marka maanta annagayba marta noo tahay noo baahan tahayba annaga ilana dee geedayna am- oon ma qabtaan oo ee, daaq ma rabaan ma cabaadaan marka ayagu lagama cararo hadda ayaga annaga hadda nolol baan waynaa waa soo dhoweynay maasha allah si fiicanna waa u soo dhoweynay cambana waa ku soo dhoweynay daaqna waan ku soo dhoweynay maasha allah sidoo kale cambaha wuxuu shaqo abuur u noqday dhallinyaro badan oo da'yar ah qaar waxay ka shaqaystaan soo gorista oo waxay sameeyaan inay koraan geedka iyagoo wata ulo dhaadheer oo afka looga xiray bir afaysan qaarna hoos ayay labalaba u taagan yihiin oo maro ama jawaanno ayay darafyada hayaan si uusan cambaha dhulka ugu dhicin oo uusan u beerdaroobin qaar ka mid ah dhallinyaradaas ayaanu beeraha kula kulannay magaca ayub maxaad shariif ayub maxaad shariif ayubow maxaad ka shaqaysataa adiga imbagurow ee, dadka cambaha leh ayaad u shaqaynaysaa soo maha maalintii marka imisa ee, lacagaha kusoo gasho oo aad ku shaqaysaa toban dolar haa Ee, marka Kunkii.
si- sidee marka toban door lagu sina kunkii toban dolar waaye kunkii xabo haa kunkii xabo oo aad gurto toban dolar haye marka maalintii ma kun xabo keliya guri kartaa mise ka badan waa guri kartaa ka badan Haye.
ka badana gurkar haye haa maalintii kuugu lacagta badnayd oo aad cambaha ka shaqaysatay imisaad ee, ee, ka samaysay labaatan dolar soddon dolar meelahaas soddon dollar Mhm.
Ah, maasha allah meeqa jiraad adiga hadda ana Ah, toban iyo afar toban afar sano Mhm.
ee lacagta soddonka dollar iyo labaatanka dollar ee aad ka shaqaysato guridda ee cambaha sideed yeeshaa marka hooy abc wey hooyada ay aabaha ku caawinaysa miya haa maasha allah goormo marka soo bilowday inaad ee, cambaha ka shaqaysato ee, sideed jir anigu ay aa soo bilowday haa haye ilaa hadda waa ku jirta ilaa hadka jir aad iyo aad marka ee, ba- shaqooyinka kale ee dadka dhallinyarada adigoo kale ay qabtaan iyo tan camba guridda yaa ku fiican Tan- tanga fiican
waxaana la joogaa mid ka mid ah dadka ee, shaqo abuurka ka helay ee, cambaha Ee, waa nin dalaal ah wuxuu nooga sheekayn doonaa balqaabka loo dalaalo ee, cambaha iyo sida dulaaleyda ay oga shaqaystaan ee, cambaha ugu horeyn ee, bal kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus
waan dhuwahay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan waxaan joognaa fargurow tuulada fargurow aan joognaa Aa, qofka dalaalka wuxuu qabta waxaa waaye shaqada ambax aniga waxaan qabtaa kii iibsan lahay iyo kii iska leh ayaan dhahdo aa isku xiraa Een, labada qofood dhahdoodan anaa ku jira waxaan iskugu xiraa ee, ninkii ayaa intaas maa dhahdaha ninkan intuu dhahay shaqaalihiin intaan waaye mooto haddaa imaatay saddex lugaaley bannaanka lagu geynayin intaan waaye ogow waayahay waa qaabiley anigana waxayga meel iigu sheeg diyaar waaye intaasaan ku siina uu idhahaa konton kunkii konton kun ama boqol kunaan ka helaa kunkii xabo haa halkii gaari marka meeqaa la saaraa halkii gaari mar waxaa la saara labaatan marna maanaa labaatan iyo shan labaatan shan kun marka labaatan iyo shan kun oo oo xabo aa la saaraa kunkii xabo waxaad ka leedahay waxaad ku leedahay eh, konton kun oo shilin shilin soomaali ah marka labaatanka kun meeqa meeqa noqonaya shilin waxaa noqonaysaa milyan iyo hoogaho milyan iyo laba boqol iyo konton nolol maalmeedka Doolar ahaan meeqa zanqo baa marka dolar ahaan siiba unba macnaha dolar labaatan iyo sagaal amba soddon haddii lagu dhufto waxaa imaanaysa soddon iyo hoogaho dolar Eh, soddon iyo dhowr dolar marka hal gaari aa ka heshaa malaga yaaba marka maalintii inaad dhowr gaari aad rarto hal maalin dhowr gaari aad rarto maya maya maya lagama yaabo gaari weynba hadduu yahay een, laba beri hal hal habaa la raraa Ee, caasi haddii tahay maalintii laba caasiya la raraa ayadana marka lacagtooda meeqa baa ayada?
waxa waaye ayadana kontonkii leewaay Konton. marka ay tahay ayadan qaadaysaa ayada.
waa taa shan kun tay kalena shan kun toban kun ay qaadaa toban kun min me- een, min konton kun waxaa imaanaysaa shan boqoloo kun shan boqol oo shilin Soomaali.
shaahee Sax.
aa imaataa waa Dolar toban ahaanna marka meeqay marka?
toban iyo lix dolar imeelahays Caasi ah toban iyo lix dolar aa ka heli.
haa labada aasi labadii aasi Laba aasi haddii halkii aasi sideed dolar waay Sideed dolar.
waa kaa Aad iyo aad. marka eh, mawsimka hadda tusaale ahaan hadda waxaan joognaa dayr dayrta oo kale ilaa intee meeqa biloodu marka eh, meeqa bilooday shaqadaa socone hadba sii u dhul waay ambax aad iyo aad Ambaha Ugu badan macnaha- meeqa bilood waa markii ugu badan afar bilood shan bilood uu soconaa aad iyo aad aa markii ugu badan aad iyo aad intii kale laba bilood ama saddex bilood uu soconaa aad iyo aad waa kaa Eh, marka oo haddii oo cambihii waa joogsaday eh, shaqadiisa maxaa qabataa markaas waxaan qabtaa beerahaan ku laabtaa beerahaas ka falnay beerahaan iska fashaa aad iyo aad waa kaa xilligii haddana uu soo go-o uu soo go-o haddana waa soo istaagaa Aad iyo aad.
meesha rasaa macnaa nolol maalmeedaan ka raadiyaa Eh, marka macaamiishaada hadda adiga aad wax u dulaasho intay kala joogaan waxaa joognaa muqdisho le waay muqdisho le haa aad iyo aad meel kale ma aha cambaha ka baxa gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa looga yimaadaa meelo fogfog oo ay ka mid yihiin gobollada baay banaadir iyo gedo qaar ka mid ah dadka cambaha uga soo safray dhulalkaasi ayaan kula kulannay goobaha laga raro cambaha waxaan ka imaaday baydhowa haddana waxaa u socdaa baydhowa camba soo qaaday maydhow socdaa amba waxaa ka qaadaa bu'aal bu'aal jubbooyinka ka qaadaa marka baydhowda aad looga xiiseeyaa dadku way qadsadaan way cunaan sida badan saasaa lagu dhaqma baxashaan marka sidaas dartee anigana waa ku shaqaysanaa meesha u rornaa seember keliyantii ka nahay meeshaan zaa'ida loo isticmaalaa maalintii intaa ka gaariya soo galaysaa mana baarayo waa la qaataa xadda hadda aniga haddaan soconno haddaan tagno waa soo laabanayna camba aad loo danaynaa waa la shiidanaa wax walbaa ku filan yahay horta cambagii watitaankiisba aad baa kugu soo dhowaynayaan haddaan ku degaya yaa u degaya xaggee waay aniga wax lamaga siinaya saas baa loo isticmaala bahalka zaa'id waay waa la jecel yahay sanadkii abaarsada oo baxashaan meeshaan ka abaarsado dadka dhan way murugoonayaan ilaan waxaa weeye anfacaddiisa badan qasadkiis biibatiyaalka wax walba azuumaad isagaa ku fiican ti iyo dhanka iyo macaanka way kala yihiin haddaan tagno ambaxa keega kaanteng bo'aal haddaan dhaxno gaarigaan keligiis hal qofaan tegsanaa markaa sidaas darteed anigana aad baa u xiisanaynaa qofku haddii oo wixii aad geyto laga qaadanaya zaa'idaa loo xiisanaya mogtahay saas darteed anigana waa ku farxasannahay inaan soo qaadno aan geyno dadkan meeshaan joogo cambaga tacbahayn waxaan leeyahay garabkiin allaha gale tacbaba halkan ha ka cajisin
cambaha ka soo go'a soomaaliya si wanaagsan loogama faa'iidaysto waxaana loo iibiyaa hal qaab oo keliya ah taa oo ah in isagoo fireesh ah la geeyo suuqyada kala duwan ee dalka kadibna ay dadku isticmaalaan cabbitaan ahaan cunis ahaan iyo inay ka samaystaan macmacaano kala duwan waxaana dhacaysa in marka cambo badan uu khasaaro haddii lagu iibsan waayo wakhtigiisa markii uu in badan yaallo suuqyadana wuu bololayaa oo wuu qurmayaa kadibna waddooyinka ayaa lagu soo daadiyaa sida baa ka dhacda magaalooyinka sida aadka ah u soo saara cambaha oo jilibba ay ka mid tahay
waalaiku salaam walaal wuxuu noo soo galaa xilli oo nosoo gala cambaa xilli kasta nooma soo galo maya markuu bisil yahay ma raago laks marka ciriinka iyo xoogaa waa laga yaaba inuu iscoshito laks markuu bisil yahay waa inaad bixidaa waa qudaar bisil wuu bololi karaa wuu halaabi karaa duuli waxaa kaa cuni karo waa ku qasbantaha inaad bixidid waa bolol waa bolol cambahaas waa camba halaabay oo bololay haddaba hal xaba oo kale oo cambaha kudhex jira oo halaabo cambaha kale saameyn kaa keenaya macnaha saa waa bixina waa ku qasbantaha inaad tuurto hababka ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo cambaha waxaa ka mid ah in loo helo kaydiyaal iyo in laga sameeyo cabbitaano sajilan doctor xanafi cabdi sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaanu wax ka weydiinay sababaha aanan sida wanaagsan looga faa'iidaysan cambaha dalka oo maalin waliba waddooyinka lagu soo daadiyo marka waxaa muhiima ee tahay inaan ka faa'iidaysanno dhaqaale ahaan in loo soo jeesto mirahaas ilaahay noogu deeqo subxaana wa tacaala ee iska baaba'ayo runtii markaa xasuusato waddankeena soomaaliya wuxuu lahaa jiray warshad gaar ah oo mirahaas aad iyo aad u gasacdaysa oo itoob la dhihi jiray oo afgooyo ku tiilay oo cambaha iyo babaayga iyo saytuunka iyo kullu wax alla wixii furutusa waddanka soo baxa cambihoo fareesha ah oo waxba lagu dirin oo juus ah babaayigoo fareesh ah leyntoo fareesh ah zaytuunkoo fareesh ah waa la gascadey jire warshaddii itoob oo meel walbadan gaarsii jirtay marka runtii waxaa fiican in lagu baraarujiyo dadka ganacsatada ah oo weliba dadkan jubbooyinka iyo shabeella waxay maalgelin inay ku samaysaan cambaha ay aad uga faa'iidaystaan runtii warshado yaryaraa jiro oo runtii indiya markaa tagtid oo kaleeto warshadaha lagu gasacdeeyo ama lagu kaydiyo ama lagu waxeeyo waa warshado aad u yaryar waaye waa ka yarariin xitaa kuwan caafiga lagu sameeyo warshadahan hadda soomaaliya aad u isticmaashay biyaha caafida lagu soo saaro warshado ka yarar waaye shaygii unbaa la samaynayaa oo birta ahaa ama shay caag haddii la doono balastig ah caagiina waa la samaynayaa stiikarkii lagu dhejinaya waa la sameynaya wax weyn ma aha qarash badan xitaa ku bixi maayo marka waxaan ku talin lahayn ka aqoon-yahan ahaan in dhaqaalo badan oo faa'iido badan laga helayo in ganacsatada soomaaliyad ee hantida leh ee hantidooda maalin walba ay ku baabi'ayso nairobi iyo koonfur africa iyo intaasu maalin walba lagu dilayo oo qofkii wax alla wuxuu tabcayo toban sano labaatan sano hal habeen laga qaadanayo inay waddankooda maal gashtaan warshadaha yararkaa keenstaan cambahaas maaragtay aad iyo aad buu faa'iido badan yahay wax kaa dhacaan ma aha siyaabo badana marka adduunyada cambaha loo kaydsadaa loo isticmaalaa qaar juusa laga dhigaa oo cabitaana laga dhigaaho waa mid kale inta la miiro la cabo mid raashin ahaana laga dhigaaho inta la jarjaro oo frayser laga dhigo oo la qabuujiya la isticmaalaa isagoo sidiisa inta la qabuujiya la isticmaali karaa kontaynaro qabuujiyaala loo sameeya la gashadaa isagoo booldharaa jiro inta la qallajiyo oo mashiin lagu qallajiyaa jiro inta la qallajiyo budoo kale laga dhigo sida casiiradan la qasoo kaleeto loo qasi kalaa jiro marka dhowr siyooda looga faa'iidaysan karaa marka waxaan ku baraarujinaynaa ummadda soomaaliyeed inay u soo jeestaan waxyaabaha waddankooda ka baxay oo dhaqaale fiican ay ka heli karaan ayaan u soo jeedaan ganacsatadu inay il fiican ku fiiriso ee si deg dega u howl gasho cambahaas maalina iska daadanaya dhulka iska yaallo maalina qaali noqonaya maa arkaysaa maalin wax loo leeyahay maa toddoba kun siddeed kun uu tegaya aad baana waddankan loo isticmaalaa xagga waqooyi waa loo qaadaa xagga maarata baydhabo dhulkaas waa loo qaadaa aad baa looga shaqaystaa marka ha la warshadaysto ha la kaydiyo ha loo soo jeesto xarakada xitaa waxaan leenahay maadaama ay ummadda dowlad u tahay inay investment ku samaysato warshadaas ayada ay bilaawdo oo guruubis ay samaysato iskaashato ay samayso in laga faa'iidsaan soo jeedinaynaa intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى